aan ku bilownaya dalka kanada waxa uu ka mid yahay dalalka ugu badan ee dib u dejinta u sameeya dadka soo galootiga iyo qaxootiga laakiin waxaa lagu soo waramayaa in dhanka kale uu sii kordhayo walaaca ku saabsan musaafurinta dadka aanan sharciga ku lahayn dalkaas warbixintan waxaa toronto ka soo diray wariyaha v o eeda xuseen nuur xaaji ku dhowaad nus milyan qof oo aanan sharci haysan ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin kanada kuwaasoo dalkan kusoo galay siyaabo kala duwan tiradaas waxaa ku jira soomaali u badan dhallinyaro oo qaarkood dib sharciga loogala noqday kadib markii lagu eedeeyey in markoodii hore ay ka been sheegeen qaabka ay isku dhiibeen dadkan sharci darrada ku jooga dalkan ayaa la nool walaaca ku saabsan xilliga dalkan laga masaafurin doono migrants rights network oo ah shabakad u dooda dadka soo galootiga ah waxay sheegtay iyadoo soo xiginaysa wakaaladda xuduudaha kanada in sanadkii tegey labada kun saddex iyo labaatan la masaafuriyey toddoba kun laba iyo soddon qof lama sheegin halka ay dadkaasi asal ahaan ka soo jeedaan sidoo kale shabakadan waxay sheegtay in ugu yaraan sagaal iyo soddon qof la masaafuriyey lixdii bile ugu horreysay sanadkii hore ee labada kun saddex iyo labaatan ma jirto ilo kale oo xaqiijinaya tirada ay sheegtay shabakadan ee ku saabsan dadka laga tarxiilay kanada laakiin walaaca la xiriira musaafuriintu waa mid jirta oo xitaa ay dareemeen dhallinyarada soomaalida ah waa kan mid ka mid a dhallinyaradaas oo ii sheegay xilli sii horreysay in iyagoo badan ay sugayaan musaafurin maalin kasta baanu sheekaysanaa dhallinyarta anaa ka mid ah waxaanu gaaraynaa ilaa iyo afar boqol oo dhalinyaro gabdhay wiilila isugu jiro waana dhalinyaro oo maxaa lahay da-dooda u dhexaysa ilaa labaatan ilaa soddon jir ah marka maalin kastaanu is horeysannaa isbuuc kastaanu kulannaa qaaraanu isla shaqaynaa qaaraanu isla degannahay qaaraanu isku xafidnahay isku banooniyo isla dhelinaa maalin kastaanu is horeysannaa dhibaatooyinka haysta dhalinyartaasi walaahi ma melayn kartid qaaraa shaqadii ka fadhiistay qaaraa waxbarashadii ka fadhiistay qaaraa xitaa hadda waxay gaareen xeer ah in dhakhaatiirtooda ay u tagaan oo maaragtay daawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo intii yar dhaqaaqayso internet hadda u ordayso oo rabtay in aan maxalalahay ka wacyigelinno inaanay arrintaanayta maxalalahay maskaxdooda waxba u dhimin haddaan waxba laga qabanina waxaa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo sidana in dhibaato badan oo maskaxiyan soo gaarta dadka u dooda dhallinyaradan iyo kuwa kale aanan laga aqbalin dalkan ayaa wada dadaallo ay kula hadlayaan siyaasiyiinta si dadkan ku nool gudaha kanada ay u helaan dib u dejin waatan maryan axmed maxamuud oo loo yaqaano maryan qorweyne oo ka mid ah dadka wada dadaaladaasi qorshahayna haddaan hooyooyinnahayo horta waxaan suubanay outreach aad u badan hooyooyinkii oo dhana isugu wacnay waa ogtahay hadeertaan kulligeen canadian citizens aan wadannahay ilmahayna waa yihiin kulli waxaan go-aan ku gaarnay xaafad kastaba m b-geeda inaan raadsano la socodsiino arrintan waxay tahay xildhibaanka xaafadda aniga hadda for example xaafadeyda waxaaba aan aan doortay oon u shaqeeyey oo cambaign u suubiyey marco mendicin marka waa wacay personally waxaan iri secretariadiisaan wacay waa ninkaan u shaqeeyey cambaynka u suubiyey u vood gareeyey xaafadeyda ka mid ah waxaan codsanayaa audience inaan arko ayaan codsanayaa waxaana ku tala jiraa maalintan uu iqaabilayo laba ka mid ah ilmahan la dabalga inaan horey u wato uu arko dhibaatadana haysata dhallinyarada soomaalida ah ayaa ii sheegay in arrinta ugu weyn ee lagu haysto ay tahay in dalkan ay ku soo galeen baasaboor aan ahayn kan soomaaliga ah walahi niyo waa noo sheegeen dhalinyartan waxa lagu haystan waxaa weye soomaali matihiina lagu haystaa arintaasna soomaali matihiin qof hadda aniga kula hadlaya hadda ay tiraa soomaali matihid yacni wax macquula ma aha waxaan kugula hadlaya waa soomaali marka inaad tiraa soomaali matihid macquul maaha waxay nagu haystaan waxaa waaye inaad soo isticmaasheen baasboor wadanka laga leehay maryan ismaaciil oo ah la taliya ka shaqaysa arrimaha soo galootiga gobolka ontario ee dalkan kanada waxay rajo xumi ka muujisay in la aqbalo dhallinyarada ku soo galay dalkan baasabooro dalal aanan rabshado ka jirin waddanka kanada waddanoo xariir la leeyahay haddee noqoto ee dadkooda bataane isdhiibaan de markaas labada wadama war hadlaayaan and also kenyana waxa waaye waddan oo nabad leh waaye maanta waddan dhib ka jira ma ahan waddan cansuurinimo oo jira ma ahan so wax oo qof sheegan karo oo sharci lagu siin kara badanka maba jiro khubarada dhanka socdaalka ayaa rumaysan in kiisaska dadka aanan sharciga ku haysan dalkan ay kala duwan yihiin sidaa darteedna ay suuragal tahay in dadka qaar dib u eegis lagu sameeyo kiisaskooda taasoo meesha ka saari karta dib u celintooda xuseen nuur xaaji v o a toronto